simbonia kismaayo ay ka qaadeen ayna geynayaan bakool sare laba diyaaradood magaalada kismaayo ka buushay sida boqol iyo siddeetan askari sidaan annaga xogta aan ku helayno ciidamada ujeedkooda wuxu waxay ka degtay diyaaradda dal sidaan xogta ku helayno deegaanka ceelbarday ka degtay waxaan loo kala qaybinayaa yeed iyo ceelbardaa loo kala qaybinayaa si yacni muxuu ahaa dadka deegaanka muxuu ahaa ama xildhibaanadii deegaankaasi kasoo jeeday haddii ahaa lahayn kuwa dowladda federaalka ah iyo hadday ahaa lahaayeen kuwii maamulka koonfur galbeed iyo wasiiradoodii halkaas sigi lahaa si yacni muxuu aha looga hor istaago ciidamo kale hadda way jiraan oo hadda laga sugaayo muxuu ahaa dhulkan xeebaha laga sugaayo sida muxuu ahaa badhaadhe iyo muxuu ahaa tebooni laga sugaayo way jiraan iyo ciidamo kaleo iyagana laga sugaayo